boqoraddii labaad cutubka afaraad haddaba waxaa eliishaa u qaylisay naag u dhaxday qoonkii nebiyada ahaa midkood oo waxay ku tidhi ninkaygii oo addoonkaaga ahaa waa dhintay oo adna waad og tahay inuu addoonkaagu rabbiga ka cabsan jiray oo nin dayn nagu lahaa ayaa u yimid inuu labadeeda carruurta a iga qaato oo addoommo ka dhigto markaasaa eliisha wuxuu iyadii ku yidhi bal ii sheeg maxaan kuu sameeyaa oo maxaad guriga ku haysataa iyana waxay tidhi anigoo addoontaada ah guriga waxba iima yaalliin dheri saliid ah mooyaane oo isna wuxuu ku yidhi tag oo weelal weyddiiso derisyadaada oo dhan oo ha ahaadeen weelal madhan wax yarna ha soo weyddiisan oo waa inaad gurigaaga gashaa oo adiga iyo wiilashaadu albaabkaas ku soo xidha oo markaas wiilashaas saliidda ku shub oo intii buuxsanta oo dhan gees u dhig sidaas daraaddeed isagii way ka tagtay oo iyadii iyo wiilasheedii albaabkii bay isku soo xidheen oo iyaguna weelashii bay u keenkeeneen iyana way ku shubtay oo markii weelashii ay wada buuxsameen ayay wiilkeedii ku tidhi weliba weel kale ii keen markaasuu ku yidhi weel dambe ma harin dabadeedna saliiddii way joogsatay markaasay soo kacday oo waxay u soo sheegtay ninkii ilaah oo isna wuxuu ku yidhi tag oo saliidda iibi oo daynkaagii ku bixi oo adiga iyo wiilashaaduna inta hadha ku noolaada oo waxaa maalin dhacday in elishaa shuneem tegey oo halkaasna waxaa joogtay naag weyn oo iyana waxay isagii yeelsiisay inuu wax cuno oo haddana mar alla markuu soo ag maray ayuu xaggeeda u leexday inuu wax ka cuno markaasay ninkeedii ku tidhi bal eeg waxaan gartay in ninkan oo had iyo goor ina soo ag maraa uu yahay nin ilaah oo quduus ah haddaba waan ku baryaaye aynu isaga derbiga uga samayno qol yar oo halkaas u dhigno sariir iyo miis iyo kursi iyo laambad oo waxay ahaan doontaa markuu inoo yimaadoba inuu halkaas ku leexdo oo waxaa maalin dhacday inuu halkaas yimid oo intuu qolkii ku leexday ayuu halkaas jiifsaday oo markaasuu midiidinkiisii geexaasii ku yidhi u yeer naagtan reer shunaym oo markuu u yeeray ayay hortiisii soo istaagtay markaasuu ku yidhi isagii hadda waxaad iyada ku tidhaahdaa adigu aad baad noo xanaanaysay haddaba maxaa laguu sameeyaa ma doonaysaa in laguula hadlo boqorka ama sirkaalka ciidanka markaasay ku jawaabtay anigu waxaan dhex degganahay dadkaygii oo isna wuxuu yidhi haddaba maxaa loo sameeyaa iyada kolkaasaa geexaasii wuxuu ku jawaabay runtii iyadu wiil ma leh oo ninkeeduna waa oday markaasuu ku yidhi bal iyada u yeer oo markuu u yeeray ayay albaabka soo istaagtay oo isna wuxuu yidhi markii wakhtigu soo wareego xilligan oo kale wiil baad laabta ku qabsan doontaa oo iyana waxay tidhi maya sayidkaygiiyow oo adigu nin yahow ilaah anoo addoontaada ah been ha ii sheegin oo naagtiina way uuraysatay oo wiil bay dhashay markii wakhtigii soo wareegay oo waxay noqotay sidii elishaa iyada ku yidhi oo wiilkii markuu koray waxaa maalin dhacay inuu aabbihiis u tegey meeshii kuwa beeraha gooya ay joogeen oo wuxuu aabbihiis ku yidhi madaxa madaxa oo isna wuxuu addoonkiisii ku yidhi warqaad oo hooyadiis ugee oo markuu soo qaado oo hooyadiis u keenay tan iyo duhurkii ayuu jilbaha hooyadiis ku fadhiyey dabadeedna wuu dhintay oo iyana kor bay u baxday oo wixii isaga ku jiifisay sariirtii ninkii ilaah oo intay albaabkii ku xidhay ayay ka baxday markaasay ninkeedii u dhawaaqda oo ku tidhi waan ku baryaaye iigu ciddir madiidinadii midkood iyo dameerihii midkood si aan ninkii ilaah ugu ordo oo aan haddana u soo noqdo oo isna wuxuu ku yidhi naa maxaad maanta ugu tegaysaa maanta bil cusub ma aha sabtina ma aha oo iyana waxay tidhi war way hagaagi doontaa markaasay dameer kooraysatay oo madiidinkeedii waxay ku tidhi igu kaxee oo hore u soco oo anigoo kugu amra mooyaane ha iraajin saas daraaddeed way tagtay oo waxay ninkii ilaah ugu timid buur karmeel oo markii ninkii ilaah iyadii meel fog ka arkay ayuu mididinkii geexaasii ku yidhi bal eeg waxaa soo socota tii reer shuneem haddaba waan ku baryaaye ku orod oo ka hor tag oo waxaad ku tidhaahdaa ma nabad qabtaa ninkaagiina ma nabad qabaa wiilkaagiina ma nabad qabaa oo iyana waxay ugu jawaabtay waa nabad oo markay ninkii ilaah buurta ugu timid ayay cagihiisii qabsatay oo geexasii baa u soo dhowaaday inuu ka durkiyo laakiinse ninkii ilaah baa yidhi war iska daa waayo nafteedu way welwelsan tahay oo rabbiguna taas wuu iga qariyey iimana sheegin markaasay tidhi war ma rabbigaan wiil ka doonay sow kuma aan odhan war hay khiyaanayn oo isna wuxuu geexasii ku yidhi war guntiga isku giiji oo usheeda gacanta ku qabso oo tag oo haddaad qof la kulantid ha salaamin oo haddii qofku salaamana ha u jawaabin oo ushayda waxaad saartaa wiilka wejigiisa oo wiilkii hooyadiis waxay tidhi waxaan ku dhaartay rabbiga noloshiisa iyo adiga naftaade inaanan kaa tegayn markaasuu kacay oo raacay oo geexaasiina wuu ka sii hormaray oo ushii saaray wiilka wejigiisii laakiinse cod iyo wax maqlid toona laguma arag sidaas daraaddeed wuu noqday oo intuu ka hor yimid ayuu u warramay oo ku yidhi yarkii ma uu toosin oo eliishaa markuu gurigii soo galay ayuu arkay in yarku meed yahay oo uu sariirtiisii ku jiifo sidaas daraaddeed guduhuu galay oo intuu labadoodiiba albaabkii ku xidhay ayuu rabbiga baryey markaasuu intuu kacay ayuu yarkii ku kor jiifsaday oo afku afka u saaray indhihiina indhuhu u saaray gacmihiina gacmuhu u saaray oo korkiisuu isku fidiyey markaasaa yarka jidhkiisii soo diiray markaasuu noqday oo guriga dhexdiisii mar ayuu hore iyo dib ugu socday oo intuu tegey ayuu haddana yarkii isku fidiyey markaasaa yarkii toddoba goor hindhisay oo indhaha kala qaaday markaasuu geexaasii u yeeray oo wuxuu ku yidhi tii reer shuneem u yeer oo isna wuu u soo yeeray oo markay gudaha ugu soo gashay ayuu ku yidhi wiilkaaga qaado markaasay gudaha soo gashay oo cagihiisii ku dhacday oo dhulkay ku sujuudday markaasay wiilkeedii qaadatay oo dibadda u baxday oo eliisha haddana wuxuu yimid gilgaal oo wakhtigaasna dalku abaar buu ahaa oo isagana waxaa hortiisa fadhiya boqoonkii nebiyada ahaa oo isna madiidinkiisii ayuu ku yidhi dheriga weyn dabka saar oo qoonka nebiyada ah maraq u kari oo midba berrinka u baxay inuu qudaar soo guro aawadeed oo wuxuu helay geedduureed oo ubadabadeedyuna faraqu ka soo buuxsaday oo intuu soo noqday ayuu dherigii maraqa ku googooyey waayo ma ay garanayn sidaas daraaddeed raggii bay u soo gureen inay cunaan aawadeed oo intay maraqii cunayeen ayay qayliyeen oo yidhaahdeen war nin yahow ilaah dheriga geeri baa ku jirta maraqiina way cuni kari waayeen laakiinse isagii wuxuu yidhi war bal jiriir ii keena oo kolkay u keeneen ayuu dherigii ku dhex riday oo wuxuu ku yidhi war maraqa dadka ushub ha cuneene oo dherigiina waxba waxyeelo laguma arag oo nin baa xagga bacal shalishaah ka yimid oo wuxuu ninkii ilaah kolaygiisii ugu keenay cunto midhihii hore ah taas oo ah labaatan kibsood oo shaciir ah iyo sabuullo arabiiqi oo qoyan oo wuxuu ku yidhi war kuwan dadku ha cuneen sii markaasaa mididinkiisii wuxuu ku yidhi war waa sidee ma intaanaan boqol nin hordhigaa laakiinse isagii wuxuu yidhi dadku ha cuneene sii waayo rabbigu wuxuu leeyahay way cuni doonaan oo weliba waxbay reebi doonaan sidaas daraaddeed hortoodii buu dhigay oo iyana way cuneen oo weliba waxbay u reebeen sidii ereyga rabbigu ahaa